waa salaaman tahay adig asxaabtaadaba dagaalku wuxuu bilaabmay sideed saac maalinimo maasha allah qoladii jidii jahdiidka ahaa oo waxuushta ahaa oo burcadiimeedka ahaa oo kabaariijka ahaa ayaa soo weeraray degmada lambar konton iyo maaragtay nawaaxigeeda weerar maaragtay gaadma inay kusoo qaadeen damacsanaayeen anagana waa u diyaar garoosnayn maadaama ciidamadii xooga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaayo aan nahay maantana jab iyo halaag ayaa ka raacay weerarkii maaragtay gaadmada ahaa ay ku talagaleen waxay u barteen hotel maaragtay la gaada iyo derbi laga booda iyo maaragtay mas-uuliyiin dad sheegtoo maaragtay laaluush qaata oo ciidamada u hoosaasiya iyo dadka shacabka in la dameeyo idigooda laakin meesha kama jiraan waxaas ciidamo maaragtay isku dhaartay is aaminay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay wax u qabtaan ayaa ku sugan meelahaan adeer maaragtay aan ku dagaalamayna anaga maantana meeshaa suuq badan baa ka raacay adiga jab iyo halaag ayaa ka raacay baktigooda ilaa hadda meeshaan buu daasan yahay hadeer saacadaan kula hadlaya ayaan kortaagannahay insha allah mar walba isku dayaan inay wuxuusnimo ay geystaan saan baa u taalo hadduu ilahi raali ka noqdo
waa tahay duurnimadii maanta inuu bilowda aad ka dhawaajisay dagaalku ilaa meeqa sac buu socday
wallahi sideed sac buu bilowday dagaalka maaragtay maqrabkii salaada maqrab markii aadaama ayuu soo afjeermay anagoo garabka helayna ciidamadii maaragtay deegaanka iyo kuwii amisoonba anagoo garabka helayna iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa isgarabsanaynaa anaga waxaana bucad ku maraynaa al-shabaab goobaha fadhiisimanka ay ku leedahay oo hoodka ah oo jaziira maaragtay jidkaan jaziira kasoo baxayo sidii gandarsho iyo iyo meelaha jilib iyo iyo marka qaybo kamid ah iyo meelaha ay kulumaaleysanayso sidii maaragtay nawaaxiga janaale iyo ilaa iyo awleegda meelaha agaaraheeda insha allah inaan ugu tagi doono sifey doono al-shabaab insha allah maantana jab baa ka raacay hoog baa ka raacay ilaahay baa noo fududeeyey wallahi tan oo kale weligood kama soo qabsanayaan maanta ku dhacday insha allah mar walbana xeeladaha noocaas ah oo militarigu isticmaalayaan u isticmaalayn hadduu ilahay raali ka noqdo dagaalku wakti badan buu socday si aad ka dhawaajisay maxaa khasaara marka labada dhinac
wallahi khasaara xaggooda ilaahay ka dhigay meydkooda waa kuu sheegayaa waxaa jirta hashaaniyad badan oo ka qabsanay ilaa iyo maaragtay rasaas fara badan iyo ilaa iyo qoryaha aakaa loo yaqaano oo maaragtay lix qoryo qoryo raashka ah iyo maarata todoba qoryo kuuriyaan ah iyo adi maaragtay maaragtay fufuudaan ka qabanay waxaan ka qabanay ilaa iyo toban iyo labo boosh xabad ah booshka xabadka lagu qaato ilaa iyo sideed maaragtay toban iyo labo boosh xabad ah ilaa iyo sideed maaragtay booshka dusha dhabarka la gishtaa iyo maaragtay waaba ku sheegay toddoba qori ilaa lix qori intaas ayaan ka qabanay toddoba kuuriyaan ayaa ilaa iyo lix raash ah intaasaan ka qabanay rasaasna maaragtay waaba jabaanyaal iskii wateenba waa kuwaanba hadeer gacantaan ku hayno wax kirsamaaya ma ahan ilaahay baa awoodaan maaragtay na siiyey ilaahay baa maaragtay jabkaas raaciyey al-shabaab jid iyo jahadiid oo maaragtay ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed inay baabi'iso ku talagashay maaragtay meelaha fadhiisimanka ay kuleeyihiin kolay waa dareemayna waan insha allah goobaha musaacadaha soo socdo goobahaas ayaan ugu tagayna hadduu ilahay raali ka noqdo
dhankiina maxaa nooga sheegi kartaa
wallahi maasha allah maasha allah maasha allah laba askari baa naaga dhaawacantay dagaalkaa dhaawacooda ilaahay ha soo bogsiyo wax kaloo hadda khasaar naga soo gaari ma jirto ciidan difaac ku jira ayaan ahayn oo xeelada dagaala sameynayay oo mar walbana maaragtay xeeladaha militariga maaragtay sameeya waana insha allahu ilaahay baa noola garab galay ama maaragtay maanta laba askari ayaa naga dhaawacantay dalkooda dadkooda diintoodana ugu dhaawacmeen maaragtay wax hadee dhimisho ah oo xaggeyna ma jiraan ayaga ayaa kuli weerar ahaa hadda weerari difaacna waa kala taqaana cidii maaragtay dhibka u badanayo
gartay hubka culus aada rideyseen idinka iyo ciidanka amisom waxaa la sheegayaa agagaarka muure inay dad shacaba wax ku noqdeen maxaa ka jira wax shacabo meeshaas degan ma jiraba wax shacabo meeshaas degan wax ku noqda ma jiraan shacabka meeshaas ridaaya dhanka laamiga dheer dhinacan bay ka degan yihin hubka maanta wuxuu hasuuqay waa al-shabaab shacab wax la dhahay shacab maanta markaan maaragtay laga soo taga shacabkiisa nin oo maaragtay baabiinayo shacabkii hub qaldoomay ku dhacan maaragtay meel markay ciidan kuwada dagaala waa ku waxyeelooba laakiin meeshaan ku dagaalamayniba kii booteeyo banaan weyn waa kanaaday ahayd kii booteeyo banaan weyn waa shacabkeyga anigoo gadaasheyga soo jiray xabadda anaga iyo al-shabaab wax nagu dhex jiray haba yaraatee ma jirto yaana isbitaalada muqdisho shabaab in loo soo qaado shacab bu ah ayaa lagu marsooni hadday gabartaa xataa biyo u waday waaye wax kale ma jiraan wax shacabo meeshaa kuwa maaragtay wixii shacab ah anaga oo maaragtay garaafow anaga ayaa soo sheegeen oo xaggeena ka garaafow cid kaloo meesha degan oo shacabay ma jiraan waa al-shabaab iyo xulufadeeda al-shabaab gabadhii biyo caanaa u wada al-shabaab maaragtay meesha shacab haddeer degan meel mar walba dagaal ka dhaca waa lambarkotan waa aragtay nawaaxigeeda mar walba lasoo weero shacabka meeshaay deganyihin dawladda way og tahay anagana waa maadaama ciidamadii dawladda ana waa ognahay shacab dhankaa ku garaafoogay iyo shacab baa saanaqday iyo waa sheekadii maaragtay maanta oo musuq maasuqa ahaa oo laaga mudaaraanaya muqdisho dadkii falka qayaano qaran geystay qayaano qaran geystay ina shacabka uma shacabka dantooda ma oge dantooda ha ogaadaan meesha shacab ma dhigna meesha al-shabaab iyo anagaa ku dagaalamna cid kaloo geeda nagu dhex jiriyo oos iyo baalka calagalofka loo yaqaano geedihuudka iyo al-shabaab iyo anaga le waayo wax kaloo nagu dhex jira ma jiro xoolaha xataa meesha ma aadaan